halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay farxiyo muxyidiin yuusuf oo loo yaqaano farxiyo lama filaan oo ah gabar qoraa ah oo kana shaqaysa arrimaha bulshada farxiyo lama filaan oo deggan magaalada muqdisho waa qoraa buugaagta xagga jacaylka u badan sidoo kalena waa la taliye xagga arrimaha bulshada ah iyada oo dhallinyarada da'da yar iyo kuwa guurdoonka ah kala talisa wanaajinta iyo ilaalinta xiriirka qoysaskooda farxiyo ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga sheekaynaysa goorta ay bilowday qorista buugaagta iyo talasiinta dhallinyarada iyo sidoo kale waxa ay buugaagteeda ku soo kordhiyeen bulshada akhrisata farxiyo kusoo dhawoo barnaamijka haweenka iyo qoyska goorma ayay ahayd markii ay kugu dhalatay inaad wax qorto waxaan dhiganayay iskuulka dugsiga sare marka iskuulkeeniba waxaa lagu qabanayay tartan oo hal abuurka qoraalka wax lamida ku saabsan waxaan ku jiray dhalinyaradii markaa tartanka ka qayb gashay waxaana nasiib u yeeshay inaan kusoo baxo aniga dhowr qof oo kaleo dhalinyarada markaa tartamaysay ka mid ah buug yar oo markaa muhiimadda waxbarashada ka hadlayey ayaan xiligaa ku tartamayay buuggaasaan kasoo bilaabay halganka qoraalka walow marka hore aan ahaa dadka aada u akhriyo bugaagta yaryaree inta badan arrimaha jacaylka iyo waxyaabaha la xiriiraan u dhunduleelaa hankaygu u ahaa marka mar uun inaan isku dayo inaan wax qoro ugu dambeynna waxaa ii suura gashay inaan barbilowgaygu u noqdo buugga yarka ee aan tartanka iskuulka uga soo badbaxay muxuu ahaa buuggaas ciwaankiisa hage hage aan u bixiyey buug yar wuxuu ahaa ka hadlayey si guud muhiimadda waxbarashada iyo caqabadaha ardayga maaragtay intuu halganka waxbarasho ku dhex jiro uu maro ama maaragtay uu kala kulmo hadday deegaan tahay hadday maaragtay bulsho tahay hadday qoys tahay iyo haddii maaragtay duruufaha guud ee si guud ardayga ugu hareereysan ayuu inta badan diiradda saarayay ama xooggiisu u ahaa ma noloshaada gaarka aad sawirka ka qaadanaysay mise ardayda kale markaa kuga xeernayd waa way isku maanaayeen aniga ka arday ahaan waan dareemaya runtii caqabado badan oo intaan waxbarashada ku dhex jiray haystay maadaama reerkayga aan curud u ahaa dhanka gabdhaha oo anigoo maaragtay runtii xilliga waxbarashadana aan ka dhahay marka si guud bay runtii anig nafsad ahaanteeda ii saameynaysay yacni hareerahaygana waxyaabaha ka dhacdhacayan waa ka tusaale qaadanayay oo ardayda kale maaragtay dhalinyarada ah yani waxaa jiro qaar badan oo haysto fursad waxbarasho iyo qaaraan haysan marka farqiga u dhexeeyo kuwa fursadda haysta sidaysan uga faa'iidaysanayn kuwii maaragtay aan fursadda haysan siday u jeclaanayeenna waa sawdayay sababtoo ah xilligaas aniga waxaan ahaa maaragtay reerka anaa inta badan hooya aada u dhaqdhaqaaqdo marka waan caawinayay inta badan kama heli jirin fursad waxbarasho oo maaragtay wax kusii bartay maan heli jirin marka yacni dareen ahaan aad baan u jeclaysanayay inaan wax barto marka dareenkaa gudahay ku dhex jiray iyo caqabadihii shaksiyan aan dareemayay iyo waxyaabihii hareerihii ka dhaceeyey oo isbiirsaday yaan yaa yuu iga dhashay halabo imisuu kugu qaatay buuggaas yar inaad qortid buug yar wuxuu ahaaba asaga dhanba dhowr iyo labaatan bug ah marka muddo dhowr biloodaan waday oo qiyaastii ilaa ilaa sideed bil camal baan baan isku dayay inaan aruuriyo xogihiisa waxa ku saabsan marka markaad buugga qortay kadib fursad mau heshay in buuggaasi lagaa fiiriyo ama lagaa tifaftiro mise waad qortay waanad geysay xilligaa horta ma jirin hadda fursadaha hadda maanta magaalada yaalo ma aysan jirin laakiin un fursadda keliya markaa hale waxay ahayd macalimiinteedii iyo dadkii waxay barayey iyo dadka markaas aan ku tuhmayey inay akhris qoraalka wax ka fahamsan yihiin inay iga caawiyaan laakiin muusan helin hadda buugaagtii ka dambaysa ee aan qoray fursadaha aan u helay ama tiftirka aan u helay ama dabagalka aan u helay umaan helin buuggaas hore walow aan waagi dambe yani saaxada maaragtay qoraalka aan aada u maaragtay usoo dhexgalay aan dib maaragtay u hagaajiyey wax badan aan ka bedelay laakiin xilligaas fursadda keliya aan heli kara waxay ahayd dadkii maaragtay marka ay u hareereysnaa macaalimiinteeda ay kamidtay aqoontooda ayagoo gaarsiisneed ay iga caawiyaan markaad buuggaas qortay kadib sidee dareentay farxiyo dhab ahaan horta hankaygii ahaa maaragtay inaan mar uu wax qoro waxaan dareemayay meesha uu kasoo barbilowday in inay ahayd waan ahayd wixii ugu horeeyay maaragtay halabuurkayga oo banaanka usoo baxuu ahaa marka runtii dareen aada u qurux badan oo maanta aan isleeyahay inaad darajada maanta aad joogto ama heerka gaabane maanta aad taagan tahayba barbilow u ahaa wey marka runtii waa dareen aanan hadda aanan hadal aanan kusoo weri karin markii aad qortay buuggaas kuugu horreeyay kadib muxuu noloshaadii ka bedelay iyo fakarkaagii iyo sidaad u arkaysay waxbarashada guud ahaan runtii wax badan wax badan uu ka bedelay waa midda koowaade aniga laftirkayga markaan dib u aqristay wa waxaan dareemay maxaa la yidhahdaa caqabadaha laftirkayga haysta sababto markaa wax qoraysid waxbaad daraaseynaysaa markaa caqabad sheegtana dabcan halkaa ku xijinaysa marka waxaa laga yaabaa intaan qoraalka ku dhex jiray dagaalkayga inuu u badnaa inaan cilmibaarista ama maaragtay dadka inta badan waxaan wareysan jiray ardaydaan wareysan jiray ama dadka aan ku tuhmeeyey inay waxbarashada aqoon dheeriya u leeyihiin marka waxyaabo badan oo jawaabo badan oo aan helay markaan buuga dib u akriyay horta nafsad ahaanteyda wax badan buu ka bedelay waxa kaloo runtii halkaa iiga iiga baxayna waxay ahayd in dadkii aan la wadaageen ardayda iskuulkayga hadday yihiin ama dadka kale dhalinyarada ay akhristay jawaabahay ugu soo celiyeenna runtii way idhiirigelisay sababtaa markuu qof inta qormataada akhristo oo uu ku yidhaahdo nolosheeda wax ka bedashay waa shidaal runtii aan isleeyahay waad kusii shaqayn kartaa marka wax badan oo dhab ahaan iga bedelay sidoo kale waxa uu horseeday hankaygii maaragtay ahaa inaan inaan wax qoro haddaba qoraalku wuxuu ka mid noqday nolol maalmeedkayga ka mid noqday waxaan isleeyahay haddii aadan maalinkaa go-aankaas qaadan lahayn maanta dadka caadiga aad la mid ahaan lahayd buuggaas kadib imise buug oo kalaad qortay dhowr buuga iiga dambaysay waxaan ku xijiyey buug kaloo isna dhiirigelin ahaa oo ambaqaadka nolosha aan u bixiyey oo qiyaastii laba sano iyo dheeraad aan qorayay laba boqol oo beej ku dhawaad ka kooban waa buug asagana intiisa badan cilmi baaris ku salaysnaay oo caqabadaha dhalinyarada haysta iyo duruufaha ku xayndaaban iyo maaragtay sida ay tahay in maaragtay qofka uusan hankiisa iyo rajadiisa iyo himilada nolosha uu ka leeyahay uusan uga niyajibin buug si guud sidaa nolosha u dhiirigelinayo ayuu ahaa kadib waxaan qoray buug yar oo asna sheeka fanaad ahaa oo maaragtay aan ka qoray qiso jacayl oo mid kamid a saaxiibada iida dhow aan ka qoray oo asna aan u bixiyey doob califka diiday kaa hore dhiirigelinta waxa waxa waxaa la yidhahdaa ambaqaadka nolosha kan kalena qisadan jacayl oo toddobada sano socotay baan baan baan ka qoraasna waa buug yar oo dhowr iyo toddobaatan bog ah waxaa ii xigay buuggayga buwaagta aan ugu jeclahay isna oo aan isleeyahay kulley buwaagtaada kala oo dhanba isagaa salabsaday waa buug aan ugu magac daray nolol iyo jacayl waa buug inta badan diiradda saaro arrimahan jacaylka qoyska xiriirka iyo nolosha si guud maaragtay uga uga hadlaya ama uga sheekeynaya waa buug runtii dad badanna igala qayb qaateen oo aan u helay garab badan aan u helay waana buugga runtii aan isleeyahay buugtaada uu ugu ii badan yahay ama uu ugu suuq badan yahay hadda waxaa gacanteyda ku jira oon rajeynaya isna inuu dhawaan soo baxo buug aan bogsiiye u bixiyey oo isagana aan dhambaalo jacayl iyo sheekooyinka gaaban oo arrimaha jacayl ku saabsan aan ku arooriyey marka guud ahaan buugaagteydu intaasay daaran yihiin buuggaas aad sheegtay inuu buugaagtaada aada ugu jeceshahay maxaa ugu wacan waa midda koowaad horta aniga si guud arrimahan jacaylka ee xiriirada la xiriiraan xiiseeyaa waa waxa ugu badan aan qoro waa waxa ugu badan ee maaragtay aan daraasiyo waa waxa ugu badan ee ama aan dhagaysto ama aan akristo marka laga soo tago dareen ahaan inuu aniga maaragtay sidaa ii saameynayo oo yacni qofku waxa waxaad cashahay marka wax ka qorto way ka saameyn badan tahay waxyaabaha kale taas markuu i dhiirigelinaysay midda labaad xoojisay dhiirigelintaasna waxa weeye in bulshada aan kale ka helaya falcelin fara badan waana buugga ugu badana inta badan dhalinyaradu soo weydiiyaan waana buugga sidaan kuu sheegay ugu iibka badan buwaagteyda marka labadaas shay oo isbiirsadan waxaan isleeyahay xiise gaaray usii yeeleysaa maaragtay maxaa la yidhahdaa buwaagta kale qaabkaasu uga xiise badan yahay ama taasaa qasbayso inuu buugta kale ka saameyn badto ma jiraa dhaqaalo kaa soo gala bugaagtan hanka wax loo qoro way kala duwan tahay qofna yani dhaqaalu wax ka raadiyaa oo yani hantibu wixiis wax ku raadsadaa qof magacuu ka raadiyaa qofna waxtar buu ka raadiyaa aniga si guud dareenka ah inaan wax qoro ayaa horta ii saameyn badnaa oo ii xoogan waa midda labaade waa waxyaabaha aan jeclaan waxaa qayb kaa ina wax iga haran marka wax mar kasta aniga ii muuqda waxay ahaayeen ama maaragtay himiladeeda ahayd in qoraalkayga ama qormatayda qof noloshiisa saameyn ku yeelato wax ka bedelo si uun maaragtay aan uga mid noqdo dadka dadka dareemadooda ama maaragtay noloshooda saamaynta fiican ee dhanka duwan ku yeesho marka horta taasa aniga mar walba ii xooganayd runta markaan sheegana dhaqaala dhaqaalihii iga baxay ama waktiga iyo waxa ku baxay xitaa kala bar maysan soo celin mana u dhowo laakiin waxa muhiimka waxay ahayd un marka horeba yani ugubaa iska ahaayo barbilow ahaa oo ismalihi maanta magac iyo darajooyin waaweyn oo inta shay kaga lagu arko maaragtay dhaqaalo fiican uu kaaga soo xaroodaa gaartay ismalihi waxa mustaqbalka rajeynaya haddii ilahay naf ii daayo laakiin hadda sida dhabta ah dhaqaalaha aan ku bixiyey iima soo laaban oo ma oran karo wixii aa gelisay baa ka heshay ma oran karo laakiin dhanka kale aan ujeedada aan kalaha waa ka gaaray oo ah in ugu yaraan dadku ay la falgaleen saameyn ay ku yeesheen dhalinyaro badan oo ila soo xiriirto runtii igu yiraahdaan sheekooyinka qaar ama qormooyinka qaar xiriirkayga inoo badbaadiyeen qoyskaygay badbaadiyeen intaasa waxaa is leeyahay way kaaga filan tahay inaad dhaqaalo ka hesho walow hadda buugga nolol iyo jacayl uu markaan leeyahay uu ka ii badan yahay buugaagta kale waxaa buugga loogu soo dalbashada badan yahay marka ilaa waxaan gaaray ilaa iyo shan iyo toban magaalo inaan gaarsiiyo maaragtay bugaagteeda gaar ahaan buuggaas uu gaaro oo maaragtay meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ahba uu gaaro marka intaasaa runtii wax weyn ii ahaa caaishay gabdhaha iyo wiilasha kuwee u badan kuwa talooyinka ku weydiiya gabdhaha u badan oo iska dhaaf inay ila soo xiriiraan mararka qaar xitaa waxa laga yaabaa kulamo inay ii sameeyaan oo aan kulanno qaarkood baa laga yaabaa inaan wakti badan maaragtay isla qaadano oon isku daahno marka inta badan gabdhaha runtii u badan oo yani ila soo wadaaga maaragtay caqabadaha haysta ama si guud qisooyinka xidhiiradooda la xiriiro sheekooyinka ugu badan oo aan qoraba waa sheekooyin runtii aan aan dadka ka dhigto ama maaragtay ay ila wadaagaan farxiyo muxyadiin yuusuf oo loo yaqaano farxiyo lama filaan oo ah gabar qoraa ah oo kana shaqaysa arrimaha bulshada waxay toddobaadkan marti igu ahayd barnaamijka haweenka iyo qoyska waa anigoo ah cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska